Bishii Novembar ee sanadkii labada kun labayo labaatankii, waxaa isbitaal ku yaala magaalada London ku muraacday haweeney Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ayaan Cali Wacays oo sodon iyo lix sano jir ah, waxayna sheegayaan ehelada haweeneydan in gabadhooda ay dayaceen dhakhaatiirta isbitaalka. Wargeyska The Guardian ayaa wareysi uu la yeeshay qoyska gabadhani ayaa waxay xaqiijiyeen in gabadhooda ay dayacaad kala kulantay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada isbitaalka ay ku mul-raacday, iyagoo sheegay in la midibta kooray gabadha. Uma qaban gabadhan Soomaaliyeed dhakhaatiirtani gargaar caafimaad oo ay u baahneed, waxaa sidaasi wargeyska u sheegay ehelada gabadha. Waxay sidaasi gabadha ku dhashay canug dhicis ah ama bilo dhiman, waxayna intaa raaciyeen qoyska inay aad u dhiig-baxday markii ay canuga dhashay, hase ahaatee aysan helin gargaar caafimaad, taasoo sabab u noqotay inay ugu dambeyn geeriyooto. Arrintan ayaa waxay hadalhayn ka dhalisay guud ahaan waddanka Ingiriiska, iyadoo eedeymo kala duwan loo jeediyay isbitaalka ay gabadhani ku mul-raacday iyo sidoo kale hay'adda caafimaadka ee NHS, waxayna dhankooda dafireen eedeymaha loo jeediyay ee ku aadan in ay midibta kooreen gabadhani Soomaaliyeed. Waxaa waddamada reer galbeedka dhibaatooyin kala duwan kula kulma dadka Soomaaliyeed, iyadoo aysan jirin dowlad daryeel iyo samatabbixin intaba siinaysa. Dowladda Federaalka ayaana dhankeeda waxba ka gelin muwaadiniinta ku sugan waddamada reer galbeedka.